wadankiisa u shaqeeyashicibiyaahow wanaagsani wadankiisa u shaqeeya wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismillaahi raxmaan raxiim nabad dhegaystayaal idin ahaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka wada jir oo ka hadla xasilinta dalka barnaamijka dhammaantiis waxa aan toddobaadkan ku soo qaadan doonaa gurmadkii qaraxii afar iyo tobankii bisha oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo ay ku dhinteen in ka badan saddex boqol iyo lixdan qof dareenka ehelada dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi gurmadka dhallinyarada baaqa madaxweynaha dowladda federaalka ee dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab iyo waxaad maqli doontaan doorka beesha caalamka ay ka qaateen sidii lagu gurman lahaa dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay waxaa barnaamijka soo saaray maxamed nuur macali maxamed qiis cali shire ayaa farsamaynaya anigoo cabdishakuur ali axmedana waan idiin soo jeedinayaa waa mar kale iyo barnaamijka wada jir wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal waa tahay waxay ahayd gelin dambe bishu waxay ahayd afar iyo toban maalin sabdi ah isgoyska soobe oo ah isgoys aad u mashquul badan waxaa ka dhacay qarax aad u xooggan kaasoo dhawaqiisa laga maqlay guud ahaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho qaraxaasi markii uu dhacay waxaa bilowday gurmad deg deg ah gaadiidka ambalaasta ayaa halkaasi gaaray kuwaas oo daabulayay dadka ku dhintay qaraxaasi iyo kuwa ku dhaawamay saameynta qaraxaasi oo ay ku dhinteen saddex boqol lixdan iyo laba qof in ka badan tiradaasina ay ku dhaawacmeen waxa ay taabatay guud ahaan dadka soomaaliyeed dowladda federaalku waxa ay bilowday gurmad deg deg ah waxay ku tilmaamtay inuu yahay musiibo qaran saddex maalin ayaa calanka hoos loo dhigay iyada oo loo baroor diiqayay dadkii ku dhintay qaraxaasi beesha caalamka ayay dowladda soomaaliya ka codsatay in kaalmo deg deg ah ay soo gaarsiiyaan si loogu gurmado dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay qaraxu waxa uu muujiyey in al-shabaab cidina aanay u tureen isusoobaxyo ballaaran ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo magaalooyinka kale ee gobollada dalka waxaana isusoobaxyadaasi ay ahaayeen kuwii ugu ballaarnaa oo ay ka qayb galeen dadkii ugu badnaa dowladaha baaqa dowladda federaalku ay dirtay ka jawaabay ee gurmadka ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa dowladda maraykanka dowladda turkiga dowladda qatar dowladda jabuuti dowladda imaaraadka carabta ethoobiya iyo kenya iyo sidoo kale hay-adaha qaramada midoobe haddaba siihayaha safiirka maraykanka ee soomaaliya martin dale ayaa suxufiyiinta barnaamijka wadajir waxa uu ku casuumay waraysi uu kaga hadlayo mowqifka dowladda maraykanka ee musiibadii afar iyo tobankii bisha oktoobar ka dhacday magaalada muqdisho iyo sidoo kale doorka gurmadka hay-adda taageerada caalamiga ah ee maraykanka ee u s aid ay ka qaadatay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho
maraykanku waxa uu tacsi niyadda ka soo go'day gaarsiinayaa dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkii afariyo tobankii oktoobar ee ka dhacay magaalada muqdisho waxaan aad ugu murugaysannahay masiibada ay ku dhinteen dadka aadka u tirada badan ee noloshoodu ka hor muuqatay waxay ahayd arrin ku adag qof kasta inuu u dulqaato waana sababta aan halkan u joogno oo ah in aan isku dubaridno gargaarka lagu caawinayo soomaaliya in ay ka soo kabsato marka la eego gargaarka aan keennay annagoo ka jawaabayna masiibada marka ugu horreysa waa in aad ogaataa in maraykanku uu yahay kan deeqbixiyaha ugu weyn ee gargaarka bini-aadanimada tusaale waxaan bixinay in ka badan afar boqol oo milyan oo dollar sanadkii lasoo dhaafay oo keliya loogu talagalay dadaalada dhanka bini-aadanimada abaaraha iyo macluusha kaalmadeenna waxa ay wax ka tartay nolosha dadweynaha taasoo muujinaysa sida uu iskaashigeennu muhiimka ugu yahay dadka soomaaliyeed toddobaadkii lasoo dhaafay waxaan soo saaray go-aan aan ugu fasaxayo u s aid oo ah hay-adda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka inay si deg deg ah ugu taageerto boqol kun oo dollar diridda sahayda daawada iyo dhakhaatiirta deg dega ugu jawaaba xaaladda deg dega ah si ay isbitaalada daawo u gaarsiiyaan sameynta xarumo dadka weerarka la kulmay looga bi'iyo naxdinta waxaa intaa dheer in qaar ka mid ah lacagteena loo adeegsaday sidii adeegyada talabixinta loo siin lahaa dadka weerarka ka badbaaday iyo qoysaska dadkii ku dhintay waxaan kaloo barnaamijyadeena horay u socday ee gargaarka u weecinay in si deg deg ah looga jawaabo dhacdada masiibada ahayd waxaan kaloo taageernay sidii loo daabuli lahaa dhakhaatiirta kuwa qaliinka iyo kalkaalisooyin la geeyey cisbitaalka madiina waxaan kaloo ka shaqaynaynaa sidii loo kobcin lahaa aqoonta dadka ugu horreeyey masiibada ka jawaabay ee dadaalka geesinimada leh ku caawiyey dad aada u badan kadib markii weerarku dhacay waxaan sii wadaynaa bixinta gargaarka si aan u xaqiijino dhacdooyinka mustaqbalka waxaan filayaa in aysan dib u dhicin balse lacalla ay dhacaan waxaa diyaar noo ahaanaya dad aqoon leh oo caawin kara dadka dhibaataysan waxaan fahamsannahay in maraykanku sahay daawo keenay wax ma nooga sheegi kartaa waxyaabaha gargaarkaas uu yahay
waxaan aada ugu mahadcelinayaa saaxiibadeenna waaxda difaaca oo naga caawisay in ay soo raraan ilaa iyo saddex metrig tan oo sahay daawo ah waa daawo la geeyey cisbitaallo kala duwan oo ku yaala magaalada muqdisho oo dhan waxaa sahaydan ka mid ah qalabka gacmaha la gashado faashado cirbado saliingo iyo daawooyinka looga hortago caabuqa maraykanku ma ka caawinayaa soomaaliya xagga dibudhiska
haa waan ku faraxsannahay in aan idhaahdo xiriir iskaashi oo wanaagsan ayaa nagala dhexeeya dowladda federaalka iyo duqa magaalada muqdisho waxaan gacan ka geysanay dhismayaasha muhiimka ah ee xukuumadda waxaan kaloo dib u habeyn ku sameynay dhismayaasha dowladda hoose si aan u taageerno dadweynaha muqdisho waxaan shantii sano ee ugu dambeysay bixinay in ka badan labaatan milyan oo dollar oo aan ku caawinayno dhisidda ilaa iyo konton dhismayaal dowladeed iyo konton iyo saddex xarumo waxbarasho sidaa darteed aad ayaan ugu hanweynahay taageerada aan siinayno dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya si loo taageero soo qabashada dalka kadib in ka badan shan iyo labaatan sano oo dagaalo sokeeye ah muxuu yahay doorka hay-adda u s aid gaar ahaan barnaamijka tiis balas ee lagu caawinayo dowladaha hoose iyo qorsheynta dibudhiska
waxaan aada ugu faraxsannahay mashruuceena xasilinta ee tiis balas inuu door muhiim ah ka cayaarayo xasilinta dalka soomaaliya gaar ahaan sidaan horay u sheegay waxaan ku faraxsannahay iskaashiga aan la leenahay maamulka gobolka banaadir waxaanan maalgelinay in ka badan labaatan milyan oo dollar oo ku caawinayno dhinacyada dhismaha xarumo bulsho xarumo degmo cisbitaalada hooyada iyo dhallaanka iyo sidoo kale kormeerka maamulka qashinka waxaan kaloo bixinay nalalka jidadka si ammaanka loo xaqiijiyo waxaan gacan ka geysanay cayaaraha dhalinyarada iyo sidoo kale fududeynta barnaamijyo dib u heshiisiin qaran si dadku u kulmaan oo ay xal uga gaaraan khilaafaadkooda kulamada la tilmaami karo ee aan caawinay waxaa ka mid ahaa carwada caalamiga ah ee bugaagta muqdisho oo aan maqlay inuu aada u guulaystay nasiib darro iima suuragelin in aan ka qayb galo balse aad ayaan ugu faraxsanahay in dhammaan howlahan aan qabannay islamarkaana aan iskaashi xoog leh la yeelanno duqa magaalada muqdisho iyo maamulka gobolka banaadir boqolka kun ee dollar waxaa kaloo weheliya ka jawaabidda xaaladda bini-aadinimo oo aan duqa magaalada iyo maamulka gobolka banaadir aan si dhow ugala shaqaynayno in aan go-aan ka wada gaarno sida ugu fiican ee mashruuca tisbalas uu uga caawin karo soo kabashada magaalada muqdisho
waad mahadsan tahay adigoo u marinaya barnaamijka wadajir rediyo ee rediyo muqdisho maxay tahay fariinta ugu dambeysa ee aad dadka soomaaliyeed u dirayso adigoo ka abaaraya wixii dhacay afariyo tobankii oktoobar Thank you again for having me on uh, this program. Uh, this is uh, a a great opportunity to mar kale ayaad ku mahadsan tahay in aad barnaamijkan igu casuuntay waa fursad aad u weyn oo wax ugu sheegi karo soomaalida ugana hadli karo marka ugu horeysay maraykanka waxa uu sii ahaanayaa dal iskaashi la sii lahaada dowladda iyo dadka soomaaliyeed waanan sii wadi doonaa gargaarkeenna iyo iskaashigeenna si loo horumariyo howlaha xasilinta nabadda iyo burwaaqada ummadan dulqaadka badan waxaan rabaa in aan sheego waxaan filayaa in fariinta muhiimka ah halkan ay tahay ma doonayno in hal weerar oo la mid ah tii afar iyo tobankii oktoobar uu hakiyo horumarka muhiimka ah ee dadka iyo dowladda soomaaliyeed ee la tallaabsadeen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaad ka soo baxdeen shan iyo labaatan sano iyo dheeraad dagaal sokeeye ah horumar layaab leh ayaad gaarteen hal fariin oo muhiim ah oo aan u diri lahaa cid walba waa in aanan ogolaan in la weeciyo ama nalaga mashquuliyo horumarkaas aan wadno aan dhinac iska dhigno waxyaabaha aan ku kala duwannahay aan isku imaanno oo midayno bulshada iyadoo bulshada caalamka ee na caawisa ayna garab taagan yihiin si aan u xaqiijinno in soomaaliya ku taagnaato waddada loo qaaday xasilinta iyo soo kabashada soomaaliya aad ayaad u mahadsantihiin stability and recovery. Thank you very much for having me today.
kaasi waxa uu ahaa saxayaha safiirka maraykanka ee soomaaliya marti dale oo ka waramayey doorka dowladda maraykanka ay ka qaadatay u gurmashada dadkii ku waxyeeloobay qaraxii afar iyo tobankii ee bisha oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho waxaana waraysigan oo aan la yeeshay tarjumay maxamed nuur macali maxamed soo saaraha barnaamijka ah wadajir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho taabid cabdi maxamed waxa uu ka mahad celiyey doorka dowladda maraykanku ay ka qaadatay u gurmashada dadkii ku waxyeeloobay qaraxii magaalada muqdisho ka dhacay afar iyo tobankii bisha oktoobar waxa uu sheegay in gurmadka maraykanku uu muujinayo saaxiibtinimada maraykanka iyo soomaaliya abaal weyn ayaan u haynaa maadaama ay suurtageliyeen in badan inay tababarro noo sameeyeen quburro ah caawiyaan security forcekeena ama ciidamadeenna ee jooga soomaaliya guud ahaan laakiin gaar ahaan gobolka banaadir intay joogtana sidoo kale caawiyaan waxaan rabaa kaalmada ayna soo gaarsiiyeen waa kaalmo walaalnimo leh wakhtigeeda loo baahan yahay deg deg leh waana uga mahad celinaynaa waxaan rabaa sidoo kale inaan si gaara ugu mahad celiyo aansihayaha ahna safiir ku-xigeenka ee maraykanka soomaaliya u joogo aan martindale oo isaga laftirkiisa dhiig u shubay dhiig ku deeqay maalin dhaweyte oo dhiiggiisa ka qayb qaatay dadka dhiigga bixinaya oo runtii maanta ay tahay dhiiggiisa xataa inuu asaga shakhsiyan uu dhiiggiisa noo shubay marka waa u mahad celinaynaa waa walaalnimo waa saaxiibtinimo waa wakhtiga adkaa oo loo baahan yahay kaalmadaa uga mahad celinaynaa waxaan salaan sharaf iyo qiimayn iyo wax badanoo ballaaran uga wadaa dowladda soomaaliyeed madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan inta kale oo dhan waxaan dowladda maraykanka iyo shacabkeeda uga mahadnaqaynaa wakhtigan adag sida ay noo garab istaageen laga soo bilaabo aqalka cas ilaa ay safaaraddiioo hadda halkan nala joogto iyo dhammaantood waxaan leennahay abaalkiinna waa gudi doonnaa abaalka dheer ee soomaaliya tan iyo dowladnimo la'aantii ilaa ay hadda aad garab taagneedeen oo welina aad garab taagantihiin abaalkiinna waa gudi doonnaa waxaan ka codsannay oo aan rajaynaa insha allah in khubaro oo ay noo soo diraan oo baaritaan ku sameeyo xajmiga xooggaas leh qaraxii meesha ka dhacay ee baabba'a intaas la eg geystay ee hanti iyo naf intaas la eg baabi'iyey awooddeenna ma aha annagana ma samayn karno waxaan dowladda maraykanka ka codsannay in ay qubarradaas noo keenaan oo la baaro waxaan waxa ay ahaayeen si loo ogaado waxaan waxa ay yihiin sababtoo ah annagu waa wax ka fog awooddeenna waa wax ka fog aqoonteenna waa wax ka fog tabarteenna waxa maanta noogu daran waa waxaas dhacay xajmigooda oo aan dareennay oo na gilgilay inaan ogaanno cilmi ahaan waxay ahaayeen waa ka codsannay waxaana rajaynaynaa in arrintaas ay noo ay naga caawiyaan oo ay nala soo gaaraan mar labaad iyo mar saddexaad sharaf ay noo tahay waana u mahadcelinayaa dowladda maraykanka kaalmada ay maantana soo gaarsiiyeen ee kaalnim- kaalmo walaalnimo leh aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa duqa muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir taabit cabdi maxamed ayuu kaasi ahaa barnaamijka wadajir ayaan ku guda jirnaa madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka qaybgalayay banaanbixii ugu ballaarnaa ee ka dhacay caasimadda soomaaliya ee muqdisho oo dadkuna ay ku muujinayeen dareenkooda xasuuqii qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii oktoobar laba kun toddobiyo iyo toban ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed ay u midoobaan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab madaxweynuhu waxa uu sheegay in dagaalka si aan looga maarmayn in mar walba ay ka qayb galaan dadweynaha waxa uu tilmaamay in al-shabaab ay muujiyeen inaanay cidna u turayn madaxweynaha oo ka hadlayana waxa uu yidhi musiibadan dhacday musiibadan dhacday waxay ahayd dhibaato culus oo kuligeen nagu weyn waxaan ku badalaynaa musiibadan marka waxaan ku badalaynaa mindimo iyo wadaniyad waxaan ku badalaynaa musiibadan waxaan ku badalaynaa iyo dhibkan midnimo iyo wadaniyad waxaana kow ka ah oo aan doonaynaa inay u kacaan oo loo kaco ay u kacaan dhallinyarada soomaaliya inay u kacaan sidii dhallinyaradii hore ee soomaaliyeed ee ugu kaceen dhibaatooyinkii la soo maray oo dalkan soo maray waxaan ognahay oo qormaysa o- oktoobar afar iyo tobankeeda wixii dhacay inay ka turjumayso wixii hore loo soo maray inayna ka jawaabin oo ay shabaab geysteen shabaab marba marka ka dambaysa waxay u socdaan inay yidhaahdaan intii hore oo aan dilnay ka badan inaan dilno wey waxay bilaabeen toban inay dilaan waxay ku xujiyeen labaatan waxay ku xujiyeen boqol waxay hadda maraysaa saddex boqol oo qof oo soomaaliya oon waxba galabsan yay maraysaa waxay ka bilaabeen siday og tihiin hoteellada inay weeraan oo hoteellada qarxiyaan waxaad og tihiin shaamow qaraxii ka dhacay oo ay ku laayeen arday aan waxba galabsan oo mustaqbalkii soomaaliya ah waxay ku laayeen dhallinyaradii dhibkaan ka shaqayn lahayd oo daaweyn lahayd wixii maanta dhacay oo dhakhaatiir ahaa yay meesha ku laayeen waxay qorshaysteen in dadka soomaaliyeed aysan lahaan dhakhaatiir mutacaalimiin aysan lahaanin aysan lahaanin haldoor aysan lahaanin qof u kacay inuusan jirin waa looga aamusay loogama jawaabin waxaa ku xigtay hargacay saama dhallinyaradii yararka ahaa oo dowladda turkiga ay siisay waxbarashada inay maalin cad sidaasoo kale ee u xasuuqeen ee u xasuuqeen oo laayeen war maxay galabsadeen dhallinyaradan mutacaalimiintan maxay galabsadeen yararka ah oo mustaqbalka leh oo dalkooda u adeegaya maxay galabsadeen macnaheeda ma aha waxay rabaan maalinta dambe intaana in leeg inay laayaan ilaa marka ugu dambaysa soomaaliya ay tirtiraan walaalayaal haddii aynan ka jawaabin arrinta maanta dhacday dhibaatadan way badanaysaa wayna sii soconaysaa ilaa aan hilbaheenna aan ka arursano dhulka ilaa hilbaheenna dalka- dhulka laga arursano oo la kala garan waayo qofka wuu yahay muu dulqaadanaysaa sidaas war ma yeelaysaan ma sugayna shabaab ilaa ayna dhameeyaan waxaan idiin sheegayaa dhallinyaro idinkaa laga rabaa inaad u jawaabtaan marka waxaad ugu jawaabaysaan sidii dhallinyaradii ka horraysay ee ugu jawaabeen dhibaatooyinkii la soo maray dhibaatooyinkii la soo maray aan ka bilaabo wakhtigii horriyadoonkaan ka bilaabo wakhtigii gumaysigaan ka bilaabo gumaysigu soo galay afrika soo galay wakhtigii gumaysigu soomaaliya soo galay aan ka bilaabo dhallinyaradu maxay u jawaabeen waxay u jawaabeen gumaysigu wuxuu bilaabay inuu xasuuqo dadka inuu xasuuqo gumaysigu wuxuu bilaabay dadka inuu qabjabiyo gumaysigu wuxuu bilaabay dadkeena inuu quursado gumaysigu wuxuu bilaabay dadka inuu gun ka dhigo dhallinyaradii waa diiday dhallinyaradii ma oggolaanin waxay noqdeen wax dhiig u daadiya waxay noqdeen wax dhib u dhinta waxay noqdeen wax dhaqaalo u bixiya u noqdeen maanta taariikh la akhristay noqoto taariikh la akhristo dhallinyaradii swlka ahaa oo dalka xoreeyey oo dalka soomaaliya mideeyey waxay noqotay taariikh maanta la akhristo idinka boqol sano soo socda maxaa laydinka akhrisanaya dhallinyaro dhallinyaro waxaa la rabaa lidinka akhristo maanta inaad kacdaan maanta inaad ummadda u kacdaan sidaas oo kale oo aad dhiiggiina aad u dhiiggiina aad u hubaysaan aad u dhimataan dalkiinna aad u dhimataan dalkiinna aad dalkiina dhisataan way waxa ummadda soomaaliyeed hadda kuwa jooga iyo kuwa mu- kuwa mustaqbalka ay idinka sugayaan musiibadan dhallinyaru waa inaad u beddeshaan midnimo wayna bilaabatay waxaan ku baaqayaa marka waxaan idinkugu baaqayaa maanta oo maanta ah maalin taariikhi ah oo annagoo ka jawaabayna oktoobar afar iyo tobankeedii maalintii madoobeed ay shabaab xasuuqeen ummaddeenni aan waxba galabsan waxaan ku baaqayaa inaan inaan samayno difaac shacab inaan samayno oo shacabkeena aan difaacanno oo aan la dagaalanno shabaab waxaan idiin sheegayaa dhallinyaro iskoollaad dhigataan iskool markaad dhammaysaan oo wax barataan xaggee u shaqo tagaysaan meel lidinku xasuuqayo jidadka xaggee u shaqo tagaysaan waxaa lidinka rabaa inaad u kacdaan difaaca hooyooyinkiin waxaa la rabaa inaad u kac- u kac- u kacdaan difaaca dariskiinna waxaa la rabaa inaad u kacdaan difaaca qarnimadiinna ilaa- inaad ilaalisaan qarnimadiinna inaad u kacdaan waxaan idiin sheegayaa difaaca dalka waa muqadas difaaca dadku waa muqadas difaaca diintu waa muqadas meel aan uga laabanayna ma jirto anaan ugu horreeya oo safka hore gelaya waxaan idiin sheegayaa soomaali waxaan idiin sheegayaa waxaan idiin sheegayaa inaan kala qaybsanaano waa xaaraan aan ka qaadno dhibkaan dhacay darsi cashar aan ka qaadanno oo aan ku midowno siyaasiyiinta ay ugu horreeyaan siyaasi dad meeshu maayo waa aragtaan waxaan ka hadlayna ma yaallaan meesha waxaan idinka codsanayaa inaydan caasimaad shisheeye aydan tegin inaydan ugu soo noqon soomaaliya inaad burburisaan waxaa idin sugaaya shabaab shabaab inaan u midowno waa ku khasbannahay waxaan idin weyddiisanaynaa shacabkiinna dhinac ka soo gala safka soo gala aan u midowno sidaan shabaab ugu adkaan lahayn aan u midowno saan dalka u horayn lahayn ka taga ha aadinaad caasimada lidinkaga yeelayo dalkan waxaa idiin sheegayaa waxays haysta soomaali ma soomaali waa dad waala ah soomaali waa lagu dhex jiraa waana lagu dhex jiraa weligood iyagaan laisku adeegsanaayay ma yeelaysaan in laidinsugi adeegsado ma yeelaysaan in xabada laidinsugi soo dhiibo anu yeeli maayo ma yeelayo waxaa la ii doortay inaan shacabkayga soomaaliyeed waxay qabaan aan la qabo hadday tahay gaajo hadday tahay dharag hadday tahay dhimasho nin siyaasi ah ka yeeli mayno inna lagu soo cabeeyo uu xabad lagu noqdo uuna qarxiyo shabaab iyadu ay saas yihiin ma ka yeelayno waxaan idinkula talinaynaa walaalayaal walaalayaal soo gala dagaalka aan iska horayna dalka markaan dalka horayno aan isu soo jeesanna annaga waxaan leennahay oo aan diyaar u nahay oo aan bilaabaynaa inaan abuurno ciidan la yidhaahdo ciidanka difaaca dadweynaha ciidanka difaaca dadweynaha waxaana bilaabaya shaqaalaha dowladda ciidanka difaaca dadweynaha qof walba oo soomaaliya waa inuu qoriga qaato qof walba waa soomaaliya waa inuu difaaca ka qayb galo waxaa qayb ka ah oo kow ka ah waxaa kow ka ah shaqaalaha soomaaliyeed shaqaalaha rayidka ah waxaa laba ka ah idinka shacabka soomaaliyeed qof walba oo soomaaliyeed inuu qayb ka qaato difaaca dadweynaha haddayna isdifaacin shabaabku halkay soo galayaan dalkaana uma hayaan nolol waad aragtaan waxay samaynayaan walaalayaal waxaan ku ballannay oo waan ku ballannay inaan dalkaan aan raadinno siduu ku noqon lahaa siduu ku noqon lahaa dalkaan xor suu ku noqon lahaa inta ay shabaab joogaanna shabaab waa gumaysi inta ay shabaab joogaanna dalkaan xor ma aha xorka ma aha inaad dhaqaalo samaysataan xorka ma aha inaad shaqo heshaan xorka ma aha inaad aqoon samaysataan xorka ma aha in adduunka noo yimaado oo uu namaal gashado waa balaayana hor taagan waxaa noo ballana inaan difaacina dalka soo ma aha ma ballan ma tahay inaan difaacino dalka ballan ma tahay inaan difaacino diinta ballan ma tahay u soo diyaar garooba isla isgareeya hal isqoro ana anigu u horeeya oo faantigood faantiga helaya hal isdiyaariyo hal isdiyaariyo difaaca dalka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu kaasi ahaa wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal musiibada qaraxaasi muqdisho ka dhacay afar iyo tobankii oktoobar waxa uu ahaa mid aada u xanuun badan bulshada soomaaliyeed guud ahaan waa uu taabtay waxaana ay muujiyeen dareenkooda dadka ugu badan ee saameynta uu ku yeeshay waxa ay ahaayeen ehelada dadkii ku dhintay qaraxaasi iyo kuwii ku dhaawacmay haweenka raggooda qaraxaasi ay ku baaba'een ayaa ah kuwa ugu badan ee hadda ay haysato dhibaatada iyaga iyo carruurtooda iyagoo ka fakaraya nolosha carruurta aabbayaashood qaraxaasi lagu laayay xaliima jaylaani ibraahim waxay ka mid tahay haweenkaasi waxa ay haysataa siddeed carruur ah waxaana saygeeda oo ahaa soddon iyo toddoba jir lagu magacaabi jiray cabdulaahi maxaadey maxamed uu ku dhintay qaraxaasi iyada iyo haween kale ayaa waxaa la kulmay soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed oo ka waraystay xaaladooda nololeed mar uu ku booqday xarunta gurmadka degdega ah ee dadkii ku waxyeeloobay qaraxii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho oo ay ku sugnaayeen adigii saaka subaxsoo u baxay toban saac malmuum kala qorax dhacay oo ku dhacay qaraxi taleefoonka waatee taleefoonkiisa mala heli karo ay dhahay markaas waa ka baxay habeenkii jidka wuu xirna nambar afar waa soo dhexmira waaye isbitaalka ugu geeriyooday meed carruur ayaa u dhashay sideed waxaan oratay ma saddex saddex baa iga saqiirtay meeqaadii sideedaa joogta hadda sideed carruur ah waa gartay Saddex.
noloshiisa maxay ku tirsanaa muxuu ka shaqayn jiray noloshiis waxaa kunjiyo iska ahay karyaamo waa iska qaraabinaya heel wilkii inuu soo dhicinaya saddex doolar ha noqon afar doolar ha noqon waa noo soo tuuraya ilmihiisa ku noolaada maanta cidna ku nooleeyahay ma waxba ma haysto ana qof xanuunsana ahay gabdhax gabdhoo weela ii joogto iyo shantaan yariisa ah joogaan sidee ay kugu soo gaartay akhbaarta in isagoo geeriyooday walaashiisa imaaday isbitaal madiina oo madiina degan iidaana soo gaarsiisay siyaan kusoo caday sidee dareentay markaa maqashay in ay wax noqday odayga ah waa naxay meelaan ka baxayo male waa wareersaday kasoo gaabo gurigaa iska aaday ilmihiyaan dhaasubla ilmihii isku kor oohaye maskaxda dhan bay i wareersay bana meeba mahaanibo haabiska sooxe maxaa la dhihi jiray isaga cabdulaahi maxaadiyaa la dhahi jiray Haa, halkay deganaydeen waxaan degan degmada waa beri aan deganaa dhibkaasaan inaad haastaa waan ka codsanaya inay gargaarka degdega isoo gaarsiiyo mas-uuliyadda aad dareemaysid ee- ee keligaaga kugu soo dhacaysa maxaa baaqa ama fariin aad dir lahayd adiga iyo qoysaska kale ee kula midka ah ee dhibanayaasha ah ee ehelkooda ku geeriyooday qarax maxaa fariinoo diri lahayd waxaan u dirilahay inaan gargaar deg deg ayna siiyaan oo garabkan ay qabtaan anaga qof shaqaysataan ahayn maanta waxaan ku shaqaysay niman odayga waa naga dili anna waa xanuunsanahay dadka walaali waxaan codsanahay inay gargaar deg ayna siiyaan walaana magaceyga ilaan cabdicali ah geeri aad u kulul ayaana gashay aniga keligan nama gelin soomaaliya oo dhana gashay markii igu dambaysay wuxuu soo taleefonka soo wuxuu soo baan joogaa mooto ii soo diruu dhahay qaraxyaa dhacay markaan taleefonka aan ku celin taleefonkiis lama heli karo waa aasaarnay ilaa habeenkii ilaa habeenkii dhan waa la raadinaa ilaa galabtii subaxyaa isbitaal madiina laga helay isoo gubtay isoo gubtayaa laga helay weli xuweyshan shan caruur ah xaas kale miyuu lahaa gabadhaan kale idana sagaal haye sagaa caruur ee u dhashay waa gartay isaga muxuu ka shaqayn jiray tubiiste wax walba uu qabanaya ku dhahay tubiiste shaqa allaala shaqadu arkay ugu soo qabanayay markaas qaraxa ula gulmaayana anaga qubyoonka cuni lehna noogu maqnaa isagoo anaga noo soo maqano waxaa cuni lehna noo keenaya qarax ula gulmuuna dhintay
inna lillahi wa inna ilaihi rajicuun marka hadda sidee eh, mas-uuliyad noocee ayaad dareemaysaan hadda wallah wuxuu isaga noo hayay kolay ilaaha laga heli karaa haye kirada iyo biyaha iyo korontada isla naga dhiibi jira isaga haddaan weyn ilaahaba aan dhahna ilaahaan baryayna noloshiinii sidee baad dareemaysaan maxaa fariin ah oo diri lahayd wallaahi waxaan diri lahaa walaalahayna soomaaliyeed oo saan oo taa ku leenahay inuu ilaahay garabkooda galo ilaahay wax soo dhiibo dadka saan noo wanaajino ilaahay wanaajiyo ilaahan ugu baryayna anaga aabbaheena waaba duugana soo gubta ayaama duuganaba aanba helna dadaaba dadkooda helino inta nala joogo oo ilaa hadda fartoodana laabo alxamdulilah ilaaha dhibka keenay walaal marka hore magacaa aamul sheekh axmed haye yaa ku dhintay qarax qaraxa odayga ayaa ku dhintay sheekh nuur xasan sheekh nuur xasan sheekh nuur xasan imsaa carruur ayaad u dhashay ya sideed sideed sitaan ana dhex yaacsan okay marka muxuu ka shaqayn jiray biistu ahaa jir biistu ahaa jir yoomkii alyoomis ahaa jir maalin hel maalin waayo ahaa jir marka saan u sugeen biilku marna la helaa marna waa la waayaa marka habeenkii saan u sugeen asigayaaba la waayaa saasaa wax ku jira Okay, marka sidee wax u dhaceen markii aad maqashay se fariinta ah in oo ilmahaaga aabbahood uu wax noqday ee, sidee dareentay walaa waxaan dareemay markaa dha zoob baa qarax ka dhacay sheekh nuuraa ku jiro saan ugaalinan ugaalinan qarax waa ka dhex waani isbitaal madiina aan isbitaal madiina waa kasoo waani gurigaa iska imaan kadib meydka waxaa la helay laba sac kadib sidee akhbaartaas ama warkaas ku heshay waxaan ku helay maan madiina aaday aan kasoo helay meydka asuusihiisaa lee keenay ayaan ku duugtay
isaga markaas xaguu ku sugnaa xagga zooba ku sugnaa isaga haye
xaafadda ogtay zoob uu aaday haye soo naqshaalka oo soo naqanaan kadib geedkaana ku yimid haddana haye xaafaddiina xagee ku taallaa gulxuge bulxume Waa gartay. hadda mas-uuliyad noocee ayaa dareemaysaa mar haddii uu geeriyooday ee, ilmahaaga aabbahood walaa waxaan aan ku dareemaa in aan ilmihayga agoon eega naqdeen anigana waa kasha- waa shaqaysanayay waxan aan haastana ma jiro hubdiyoonkiyaaba saan eh maalin hel maalin waay aniga dhara baan iska dhaqanayay aniga xoogaygan ku shaqaysanana cajiina iska soo shiidanayay saasaa wax u jiro
halkan maxaad u joogtaa halkaana halkaan waxaan u joogaa ilmihayga inay agoon ii yihiin aniga waxaan ku keenay
maxaa marka ka codsan lahayd ummadda soomaaliyeed iyo ummadda hay-adaha?
soomaaliyeed intii dhintay ilaa u naxariisbixi dhaawaceen ilaaha caafiya fariin noocee ayaa dir lahayd adoo u hadlaya ee, qoysaska ama hooyooyinka soomaaliyeed oo ay ehelkoodii ku dhinteen qaraxii afar iyo tobankii oktoobar walaa intii dhintaan ma waxan maskoobi kari ani qarax hadda aabe odayga dhintaanba anig ka naxsanahay baan si aan kula hadlaan baan jareena ani
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenka raggoodii lagu laayay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho oo la tiiraanyeysan weli islamarkaana ka walwalsan nolosha iyo mustaqbalka carruurtooda barnaamijka wadajir ayaan ku guda jirnaa waxaad naga dhegaysanaysaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya haddaba qaraxaasi musiibada qaran ay dowladda soomaaliya ku tilmaamtay maadaama lagu laaya dad rayid ah oo waxba aan galabsan dowladda si loo dadejiyo gurmadka la iskuguna dubarido waxa ay magacowday guddi ka shaqeeya guddigaasi waxaa ka mid ah sheekh cabduqaadir soomow soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macali maxamed ayaa la kulmay oo ka waraystay ilaa hadda sida uu gurmadka u socdo iyo wixii u qabsoomay haddii aad tihiin barnaamij wadajir raadi program waa mahadsantihiin guddigu shaqadiisii caadiga ahayd ee dadka oo wax ku taraya soomaaliyeed oo ku jira haddii haa la heeday feeskii koobaad ayaa si yara usoo yara usoo gabagaboobay oo inta badan dhaawicii waxna waa la- dibadda loo qaaday wixii dhintana waa la asax loo naxariisto ku- kuwa dhaawacna loo caafiyo in badan oo- oo ka- ka mid ahayd oo isbitaalada ku jirana waa xoogay intii waa kasoo bogsoodeen oo xaafadaha ayay jiraan Een, waxaan ku jirnaa markaa abaabulkii oo dadweynaha soomaaliyeed sidii dadkii dhintay kuwii dhaawacmay kuwii ku hanti beelay masiibada loola qaybsan lahaa oo loo gaari lahaa oo dadka dhintayna maarata ciwad loo simay lahaa hadda xaaladda degdeg oo laba- dhowr qaybaan ka dhinay xaalad oo dhigjoojina oo degdeg oo dadka qadaayo oo shalay qoys baan qof u kacaayay haweena ama qof ragaa u kacaayay qofkii wou dhintay amba wou dhaawacmay Een, qoys baa wixii dhinaha loogu dhaqdhaqaaqay ay gubteen meesha ay ku gubteen ay ku gubteen oo ku hanti ku hanti beeleen qoys baa waxaa ku dhacay maalan dhimasho iyo dhaawac ay hanti la'aan ku dhacday marka inaan dadkaas oo soomaaliyeed qoys waxaa jirta dad badan oo ardaya oo dibadda joogeen oo waxbarasho waalidkood ku tiirsanay oo ayaa jireen oo hadda aan ka warqabnaa inay waxbarashadii ayna sii wadi karin ay tahay inay soo laabtaan dadkii agoon tahay xoog goora maxaa yeelay qarashkii bannaankana iska bixi karaan dadkii ay ka tageen way qadayaan sidii kuwaasoo dhan gurmud loogu heli lahaa ayaa waxaan samaynaynaa maarata wacyigelin guud oo shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaalida laftooda insaaniyadda dhowra dadka islaamiyadda dhowra dadka xiriirka soomaalida u haya calooljalaaca iyo wanaagga u haya dhammaantoodba ayaan wacyigelinaynay ka mahadcelinaynaa soomaalida meel kastay joogto runtii dadaal fiicana socda gurmado badana socda waad dareemayseen xalay wixii ka dhacaya kenyo oo hanti badan ee lagu aruurinayay gobolada soomaaliya tartamay ku jiraan saasoo kaleeto si inta aan ka warqabno puntland iyo jubbaland somalilan gobolka banaadir iyo hirshabeelle meelba meelo kaleetood oo galmudug waxyaa maaragtay koonfur galbeed waxaa jira dadaallo badan oo isteedyada ka socdaana jiraan oo dadka soomaalidu jaalidaha soomaalida ee dibadda joog wax badana lasoo xiriir na lasoo xiriirinay minnesota haddii ahaan leedahay haddii ahaan leheday maartay australia haddii ahaan leheday sweden iyo london iyo meelo kaleetoodba waxaa jira gurmad caalami ah oo runtii waxaad moodaa dhacdadii xanuunka badneed ee afar tobankii bisha oktoobar ka dhacday iskoyska sobo inay ummadda soomaaliyeed weji cusub u furtay hadday ahaa laheeday xaaladda ku cusub oo shacabka si toosa loo taarkadgareeyo hadday ahaa laheed intaasoo kun intaasoo boqoloo qofoodoo marna waxna la dilay waxna la dhaay waxna waag waaga lalahayay hadday naqa laheeday shacabku siday uga jawaabeen oo isu barbar istaageen dadka walaalahooda ay dhibaatadu ay gaartay oo runtii aad moodo in shucuur wanaagsan ay muujiyeen haweenkii soomaaliyeed dhallinyaradii soomaaliyeed qurbajoogtii soomaaliyeed aqoonyahankii soomaaliyeed ganacsadadii soomaaliyeed culamadii soomaaliyeed siyaasiyiintii soomaaliyeed dhaqankii soomaaliyeed dadka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan mutacalimiintii dhallinyaradii ama aad usii ammaana dhallinyaradii waxaad moodaa ragga dumarba in ay la dareemay dhibaatada xanuunkeeda ay laagta maadaama aad u weyn tahay in shacabka soomaaliyeed ay dareemaan in arrintaas oo mugga weyn leh si si weyn looga jawaabo marka qoys ayaa maanta dhibana u ah qaraxaas u baahan gurmadkaas aad sheegtay waxaan kaloo rabaa inaad uga warbixiso dadka ku dhegaysanaya gurmadka ay bixiyeen hay-adaha beesha caalamka safaaradda maraykanka oo kale maraykanka oo deeqbixiyaha ugu weyn ah beesha caalamka tan taakuleynta ee dowladda soomaaliya qorshihiina ku aadan dadka dhiman dadkaa maanta wax u qaybinayseen sidee bay wax idinkugu kala qoondaysan yihin haddii aan ka bilaabo qorshahayna koowaad waa inaan dejinnaa qaybta oo dhiigjoojinta dadka dhaawacan oo cawada qadaaya oo inaan wax gaarsiino sida ugu horreeya waxaan u kala qaybinnay hay-ad khayri ah ka soo qaad beekoo kale maanta liis waxaan siinay boqol qofood oo dadka liita u ku qoran yahay oon dhahnay in waydinla wadaagaynaa boqolkaas qofood bal liiskiinana fiiriya adunkuna wax aad ka intaad ka qaadan kartiin inta qoys oo aad si deg deg wax ku gaarsii kartiin noo soo sheeg haddaa boqolka gaarsii kartiin haddaa konton gaarsii kartiin noo soo caddeey aanu dhahnay waxaa jirnaa dad kaleetood oo culamo ahoo shaqaynayay oo suuqa bakaaraha gaaraha masjidka abu hureyra lacag ka aruurinaayeen oo maanta gudoomiyahoodii iyo ku-xigooyinkoodii halkaan ay nagu soo booqdeen oo ayukana aan macluumaad aan wada wadaagnay waxaa jirta marka dowladda soomaaliyeed ballanqaad ay samaysay oo hal milyan oo doolar walow ay dhaheen barlabaanka uu soo maraa kadibna waa lainku soo wareejaha guddiga oo ay ugu tala galeen ayaa jiraan waxaa jira marka sida su-aasha ay weydiiso ah deeqbixiyaasha iyo dowladaha caalamiga waxa ay bixinayaan dadaal waa maqlaynay laakiin anagu nama soo gaarin kuleetu dowladuna dowlada aftaqaano dowladda bay la xiriiri doonaan dowladda waxay kusoo wareegaan way nagusoo wareegi doonaan oo taasi ida xagga la guddigan dowladda magacawday guddi oo kama jiro marka isbarbarayaaca ma jiro oo dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo kulliba waxa waaye inaa hal dhinaca loo wada jeedaa dadka dhibaatadu iyo gaartay la gaarsiiyo xaaladdu marka hadda waxaan ku jirnay dhaawac aruurin xog aruurin maydo aasid hadda waxaan u soo jeesannay in dadkii wax la taraa oo se u kala daran yihiin sida culays u kala jiro gurmadku soo kala hormaro aan lala sugin maalan caawa qof qadaaya qadaaya oo la ogay inuu caawada u dhimanaayo laga yaabo inuu labaatan doolar soddon doolar u dhinto qoyskaasu inuu u dhinta laga yaabo ama u qad laga yaabo inaan haddii akoonka shilinka soo gala aanan dhihin intii lacag badan ay ka soo aruurayso marka markaan koob waa dhiigjoojin marka labaad markaan aragno waxaa na soo gaara waxaan qiimayn doonaa tirada guud ee xogta rasmiga ah ee na soo gaarta wax badan aan haynaa lix boqol iyo somti aan haynaa inay dhimashay lix boqol afartay laba qofood macnaa afar lix boqol iyo laba lix boqol afartay laba qofood oo dhimasho iyo dhaawac aan ku haynaad iyo maqnaan ayaa hadda jiraan dowladda qoys ayuu guddigu diiwaangeliyey ee u baahan, gurmad xagga dhaqaalaha ee survival waxaa socda kala shaandhaynaa socoto markay dhammaystiran intaan rabna inaan sheegno taas oo nahno intaasu waa qoys intaasuna waa qof inaan nahno oo kal- kala shaandhayntii ayaa weli socota waxaa kaloo socda qiimayn khasaarihii baa ka dhacay qofki dad- dadkaas laftiisa waxaan kala qiimoohaynaa qofna nafo waayey qofna wou dhaawacmay qofna hantidiyaa ka maqan qofna intiyaa iskala maqan qoys waxaa jira maalan ka kooban toban qofood ama toban shan qofood oo qofka u dhaqaaqa maqan yahay iyo qof ka oo- oo to- tobanka shantaba cid ayna lahayn iyo qoys laba qofood ka tegey ama hal qof ka tegey oo iyadan u baahan saas daraaddeed waxaa kala shaandhayn iyo miisaanid iyo inda- iyo hubin iyo xaqiijin ayaa dhinacaas ka socota marka dhammaan inta soo- in- shucu- in- in- shucuurka wadaninimo iyo halka islaamnimo iyo halka insaaniya muujiba u mahad celinayna Marka, eh, baasha caalamka adigoo fursaddan wadajir raadiyo program ka faa'iidaysanaya maxaa fariin ah eh, ayaad gaarsiin lahayd waxaan shukran waxaan beesha caalamka gaarsiihaynaa una diraynaa haddii aan nahay guddiga eh, gurmadka dhacdadan xanuunka badan ee kilomitr 5 waxaan un gaarsiihaynaa caalamku wuxuu ka kooban yahay dad aan isku diin nahay oo muslimiin ah oo islaamku nawa- naga dhexeeyo iyo dad a- ay naga dhexayso insaaniyaddu lamadaba in la iskugu gurmado waajib waaye lamadaba in la iskugu gurmado waajib waaye waxaanu leenahay beesha caalamka arrinta tani dhacda tan waa dhacdadii ugu xun- xumxumeed ee ka dhacda dalka soomaaliya amba sabax adduunka wixii ka dambeeyey eh, koob iyo tobankii sagaalkii eh, eh, december wixii ka dambeeyey waa dhacdadii ugu xanuunka badneed uguna dad badneed uguna halaag badneed waxaan leenahay waxaan ka rajaynaynaa inay si musiibadaas inta la e- la egta awooddeedoo kaleetood oo gurmad aan ka rajaynayna waxaana leenahay ku- aaway dadkii muxsiniinta ahaa ee islaamka ahaa aaway dadkii wanaagsanaa ee deeqbixiyaasha ahaa ee caalamka dhammaantiin waxaanu leenahay maanta waxaan u baahanay gacantiina Wa- waana inka rajaynaynaa sideedana qofku mar waxaan- ba- ba- xilligan waxaa la kala bartaa qofka saaxiibka ah iyo qofka cadowga ah waa la kala bartaa dhammaan adduunka aninka saaxiib baa lanahay laakiin qofkii masiibadan nala qaybsada ee n- wa- wuxuu wuxuu noqon doonaa s- sadiiqa koobaad qofkii naga helana waa si kale waa arki doonaa waa maasantiin sheekh cabdulqaadir soomow oo ka mid ah guddiga gurmadka degdega ah ee dadkii ku waxyeeloobay qaraxii afar iyo tobankii bishan ka dhacay magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa u waramayey barnaamijka wadajir gurmadkaasi loo fidinayay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho dadka ugu badan ee ka qayb qaadanaya waa dhallinyaro waxaa ka mid ah muna xasan maxamed oo ka tirsan guddiga gurmadka degdega ah ee dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi iyo sidoo kale dhallinyaro kale oo si iskood ah uga qayb qaadanaya gurmadka waxaana ka mid ah cabdiqani abuukar iyo naciime mascuud oo aan ka waraystay doorka dhallinyaradu ay ka qaateen gurmadka degdega ah ee dadkii ku waxyeeloobay qaraxii afar iyo tobankii bisha oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho Een, si fiican oo u socdaa gurmadkii weli sidii sideedii waa dadkii ma kala fasixin sidii ay u joogaan weliba dadkii howlwadeennada ah way joogaan gaar ahaan guddigii maaliyadda iyo guddiga kaleta maamulkoon anigu ka mid ahaa dhallinyaradii gurmud qaran sidii u taagan yihiin Een, hawsha way socotaa fayskii labaadan hadda galir doonaa oo qaybinta lacagaha maanta arkaysa inaan bilownay laakiin weli waa ma dhowa Een, waxaan bilownay een, inaan riboodkii aruurno riboodkii aan rabnaa inaan saacadaha soo socda hadduu ilaahay yidhaahdo een, inaan samayno inaan samayno inaan soo bandhigno wixii riboodaan haynay iyo qaabkaan u haynay iyo nolosh iyo sida ay tahay marka een, waxaan u baahannahay ummadda soomaaliyeed inay u diyaargaroobaan in bulshadan la iscaawiyo haddaan sugayna inay hay-adna caawiso waad dareemi kartiin hay-ad inaysan waxba noogu filnaan haddaad arkaysiin waddamo kale inay noo soo gurmadaan gurmad kama sugayno waxaan u baahannahay inaan dadkeena anagu dhexda u xiranno een, aqbalno dhibaatada nagu dhacday in ilaahay een, wanaag inoogu bedelo een, l- dhibaato- xanuunkana la qaybsano dadka dhibaatada soo gaarta waayahay ee, waad joogtay markii wax dhaceen ilaa iminka bal ka waran daawada iyo dhaqaalaha iyo gurmad ka socdo maxaa ee, macnihiisu intee la egyahay ee, qiyaastii walaa daawada horta sidii ugu quruxda badneeda looga falceliyay dadka markii dhibaatada dhacday Een, dhallinyaraduna eh, si fiican ay uga falceliyeenoo dhiigoodii iyo maalkoodii iyo muruqoodii iyo maskaxdoodii waqtigoodii oo isugu dareen waxna lagama hakranin Een, arrinta kalentoo lacag uruurinta lacag uruurinta weli wax badan ma soo gaarin een, guddiga guddiga sidii la rabay weli waxba may soo gaarin een, goob walbabana ayadaa gooni u aruurinayso markay aruuriyaan kulley markaas ay soo gaarsiin doonaan Een, waxaan u baahnay in in maxaan ku dhahaa dadku ay soo gaarsiiyaan gurmadkii loogu talagalay ee ummadaan si loo gaarsiiyo ayagana dadkii een, ku habboonaa ee dhibaatada gaartay marka weli waaye hawsha way socotaa ma dhammaanin Een, fayskii labaad waa kow wixii hore waa un dhiig joojin iyo waxaan ku jirnay dadaal ah in dadkii la qaado in dhaawacyadii laloo daaweeyo oo daawooyin aan u helno in eh, meydadkii aan kala aruursano in hilbihii aan aruurino oon duugno inaan raadino dadkii maqnaa sida ay ku maqan yihiin hadday dhinteenna waalidiintooda iyo faamiladigooda u sheegno dhahno een, een, een, samir iyo imaa allaha naga wada siiyo Ee, halkaanaad joogteen ee, ilaa sabdidii ilaa maanta ilaa maalintii hadda iyadoo halkan la furay Y- yaa taageero ma hesheen maadaama dhallinyaro oo soo gurmaday oo isku yimid aad tihiin yacni noloshiina iyo ka waran iyo walaahi een, nolosha annaga waxaan usoo diyaargaroon horta ummaddeena inaan caawino cidna kama sugaynin inay waxna siiso ama een, xitaa taankiyoona dhahdo oo noo mahad celiso waajib qaranaan gudanaynay waajib islaamnimaan gudanaynay waajib soomaalinimaan gudanaynay waajib walaalnimaan gudanaynay marka qof walba innagaa is- istaagkulaynaynay gaar ahaan dhallinyaradeenii gurmud qaran een, qofkii boqol doolar haayo asaa qadada diraaya inkastoo dhalinyaro badan oo uu ka mid yahay cabdinuur iyo ah- cabdi baaruud oo madaxweynaha xafiiskiisa iyo prime minister officekiisaba labada ka kala socdaan ay naga saacidaayeen na garab istaageen runtii oo aanan iloobi karin garab istaagooda laakiin haddana waad ogeyd een, toban kun oo go- na siisay eh, hormuud ay ugu talagashay in dhallinyaradu ay transportation iyo shaax cabaal ka dhigtaan inaan haddana guddiga ku celinay oo guddiga ugu deeqnay inay ummadda arkaan inaan annaga aanan lacag u soconin inay arkaan inaanan u baahnayn in wax nala siiyo Een, mid kalento aan raba inaan kuusii hoordhaco ah gurmud qaran waxay u taagan tahay inay dadkeeda u u gargaarto waxaan u taagannahay inaan volunteer garayno oo aan si iskaa wax ugu qabano bulshadeena si bulshada ay noogu dayato ee loo helo dhallinyaro dhulka ka kacda ee daneenta soomaalinimada iyo dalkan inaan cidno kala magacayga waa cabdikhani abuukar xasan ee, waxaan ka mid ahay ee, dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar ee, maalinta murugada ummadda soomaaliya dhammaan dal iyo dibad meesha joogta saamaysay ee, dadkii u soo gurmaday gaar ahaan dadkii ee, jaamacadaha ka baxay jaamacadaha ku jiro ardadii iskuullada ku jirtay dhammaan u soo gurmaday kadibna wasaaradda markay imaadeen ay foom ka samaysay foomkii ay ku duwaan gashatay ay codsigeennii aan annaga la nimid wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee, ee, ee, ee, muxuu ahay ee, ee, waa- waa naga aqbashay waan soo galnay wasaaraddii registrationkii waa ka qayb qaadanay gargaarkii iyo howlihii iyo dadkii ee, muxuu ahay soo gudbintoodii iyo registrationkoodii waa ka qayb qaadanay annaga gaar ahaan aniga iyo nin kaleeta gacanteenna ayaa waxaan ku qoraynay muddo ee, ka bilaabatay ee, muddo adi afar cishe ayaan gacanteenna ku qoraynay wixii ka dambeeyey maalin walba waxaan gudbinaynay boqol iyo dhowr laba boqol wixii aan gudbi karayno kadibna waxay u gudbaysay wasaaradda iyo qaybta maareynta masiibooyinka statisticska naciim mascuud axmed naciima halkan maxaa ka qabanaysa adigu Ee, runtii waxaan ka mid ahay ee, dhallinyaradii gurmadka sameynaysay maalintii axadda ilaa hadda waxaanu usoo jeednay nu usoo taagneyn inaan ummaddeena wax u qabanno khaasatan anaga marka hore waxaan ka mid ahay qaybta gurmadka isbitaalada ee xirfadooda ku caawinaya dadka soo dhaawacmay habeenkii qaraxi dhacay waxaan ku baryay aniga isbitaal madiina oon ka sameynay gurmadka degdega ah iyo dadkii ee, wax ku noqday ee, masiibadii qaran ee afarlaa- afar iyo tobankii ee bishaan ka dhacday isgoyska afar iyo tobanka oktoobar maxaa ku idinku xanuun badnaa marka intaa meesha walaahi aniga waxyaaba iigu xanuunka badnaay runtii soo ma koobi karo waxyaaba badan baa igugu murug badnaay habeenkii uu qaraxu dhacay kasoo maalintii talaadada ilaa maalintaas maalmahaas ay igugu muruga badnaay saddex maalmood ay ahayd waan malaynayaa waxaa igu murug badneed waa markii igu horeysay ee walaxaana weligay intaad noloshaayaad arkaysaa aad is- aan isdhihinoon arkay habeennadaas qof gubtay oo siduu u yaallo aan hadda tilmaami karin hadday igu soo dhacdo mararka qaarkood aan xaalad kala galo waxaa igugu yaabka badnay markan ay is- haweeney ii timiday anigoo kasoo baxay markaas qaybta gurmad oo de- oo emergencyga isbitaalka oon markaas damacsanay inaan gurmadkan qala ka qayb qaato lix saac habeenimo ay haysan maalmeed ay aheeday waxay igu dhahday laba gabdhood baan iga geeriyootay oo- oo iskuul mid dhiganaysa midna jaamacad bay dhiganaysay markaan soo noqdana meydkooda meesha waan ka waayay ugu dhaa isbitaalada markaan ka soo raadiyana waan ka waayay waan yaabay waan aadaan u argagaxay waxaan dhahay ilaahay baa kuu soo sahlo kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada ah sida iskood ah uga qayb qaadanaya gurmadka degdega ah ee loo sameynayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho iyaga ayaa u dambeeyey barnaamijka wadajir maxamuud nuur macali maxamed ayaa soo saaray keys cali shire ayaa farsameynayay anigoo cabdishakuur ali axmedana waan idiin soo jeedinaya intaan mar kale dib ugu kulmi doona hadduu eeba idmo barnaamijka wadajir waxaan idinkaga tegaynaa sidaa i nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bay laba gamcood wax ku qaban karaan aan isweeshano walaalayaal aan wada jirno ay walaalayaal aan isweeshano walaalayaal aan wada jirno ay walaalayaal